soomaaliya waxaad u malaysaa in ay qorto ay isku diyaarinayso inay noqoto waddan tradeka iyo ganacsiga awood badan ku leh sidaa daraaddeed dadkiisana ay already u diyaarsan yihiin ay traders yihiin already ay joogaan east africa ilaa iyo south africa zambia waxaasoo dhan ay ka shaqaystaan waa arrintan waxaa u malaysaaba inay tahay arrin caadi ah oo soomaalida u baahneed si shuruucda iyo dowladnimada waddankaas ay xuquuqdeeda iyo waxeeda u ilaaliyaan horta taa waa midda koowaad midda labaad waxay tahay geeska africa dowladaha ka jiro kulligood waxay ku jiraan isbahaysi dhaqaale iyo siyaaso laba isbahaysiya geeska africa ka jirto mid etoobiya ay horboodayso iyo mid ay east africa ay horboodayaan annaga waxaa noo raba midkan shuruucda iyo dowladnimada ku dhisan ee east africa taa horta waa jirtaa dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin soomaaliya maadaama aanay weli ku guuleysan maaragta xasilinta ammaanka iyo xuduudaheeda iyo kaabayaashii dhaqaalaha qaabka ay ula jaan qaadi karto dowladahan iyada ka horumarsan ee isku ururka ku biireen
waa su-aal fiican middaa u weydiisay soomaaliya waxaa ka jiro dagaal argagixiso ah waxaa ka jiro weli nidaamka federaalka mahirgelin si fiican weli canshuuro ma qaadno oo badan laakiin saasay tahay waxaasoo dhan waxaa noo fududayn doono haddaan ka mid noqono east africa aniga naf ahaanteena inaan isku noqonno oo aan diyaargarowno ayaa loo baahan doonaa
hadda waktiga loo ogolaaday oo maalintii shalay ah marka aa eegto intee ayay qaadan kartaa in laisku guuro oo yani soomaaliya ay si rasmiya xubin uga noqoto oo ay fadhiisato ururkan midda ugu horeysa xubinimada shalay noola ogolaaday horta waa legal waa mid sharciya implementationka normska iyo sharciyada iyo arrimahaas say noqon inuu wakti qaadanayso mideeda kale waxaan qabaa in baarlamaanka soomaaliya sharcigaa la horgeeyo oo ratification ku sameeyo si caadiga baarlamaanka federaalka uu ka doodo civil society loo macneeyo ganacsatada loo macneeyo inuu dan iyo u yahay soomaalida dan u yahay maaha arrin maaragtay si degdega u dhammaanayso aniga hal midaan rabaa inaan ku adkaysto keliya oo ah luuqada soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliga waa inay marnaba ay soo gelin arrimaha tradeka ah iyo arrimaha maaragtay ururkan uu maamulayo dhaqankeenna iyo afkeenna waa unique diinta waxay nagala dhaxaysaa dhammaan dadka geeska africa nala degan oo muslimiinta laakiin dhaqankeenna iyo diinteenna waa unique sidaa daraaddeed qodob inaan ku darsanno ama inaan haddaba sheegnaba arrimahaas annaga inaan maaragtay noogala soo dhawaankari in soomaaliya bulshada bariga africa ay ku biirto xilligan ay soomaaliya dib u dhismayso burburka badan kadib hal iyo laba iyo saddex danta ugu jirta soomaaliya xilligan la bogaadin karo maxaa kusoo koobin lahayd haddaad soo xooreyso soomaaliya horta ururkan waa wuxuu ku dhisanya dibaatiyada ah movement of capital iyo maxayiyo people isku gudubka capitalka lacagaha faransiga iyo dadka soomaaliya labadaas baa u baahantay dad aqoon-yahanaha oo oo maaragtay aqoon sare leh oo jaamacadeenna wax ka dhiga oo iskooladeena wax ka dhiga oo af ingiriis ku dhiga oo horumariya maaragtay aqoonteena oo u baahanta capital oo u baahannahay oo maxaoo garab istaaga capitalkeenna oo soomaaliya horumarkeed ka qaybgalo midda aqoonta aan kusoo noqdo peopleka soomaaliya institution building iyo waxay u baahan tahay framework oo dowladnimo inay samayso oo xoog badan waxaasoo dhan garab maarata aqoon-yahanada east african kala kaashan karnaa hadda waxaan akrinaya sharciga brisembiya dhulka land lowga kenya iyo environmentiga waa model aan u baahannaha inaan qaadano oo soomaaliya land low oo nationala ma laha waxaa u malaysaa dhulkeena inaan ka dhigna arrimo qabiil oo leeyahay goob qabiil waxyaa waxyaalo nooga horeeyo xagga dowladnimada iyo nidaamka dowladnimada jiro waxaas inaan ka faa'iidaysano aan u arka adeer